aan ku bilownay laba masaajid oo ku yaala sida la sheegay magaalada christchurch ee dalka new zealand ayaa dabley hubeysan ay weerar ku qaadeen iyada oo lagu guda jiro xilliga salaada jimcaha inta wararka hordhac aan helayno ay sheegayaan tirada dhimashada waxaa lagu sheegay ku dhowaad lix qof intaasi ka badanna waxa ay tahay dad dhaawacyo ay soo gaareen booliiska magaalada ayaa guud ahaanba magaalada bandow kusoo rogay waxaana la xiray iskoolada dad badan ayaa waxa ay dareemayaan cabsi la xiriirta arrinka dhacay waxaase booliiska iyo hay-adaha amnigaba ay baaritaano ugu jiraan dableydii ka dambaysa falkaasi haddaba sahre axmed oo ka mid a dadka soomaalida ee degan magaaladaasi ku taala dalka new zealand ayaan khadka telefoonka goordhow kula xiriiray magaalada waxaa la yihahda christchurch waxay ku taalada jasiirada koonfur iyo waa koonfur southkay ku taalla haa magaalada waxa weeye dad muslimiina oo xooga away joogaan ilaa saa umalayna saddex kun oo qof iyo ka badan marka wati waqtiga qadada waqtiga oo salaada duhurka noo ahayd maanta maadaama ay jimco tahay salaata jumca lagu jiray labada masaajidba mid wad weyn waaye midna waa mid yar marka weerara lagu qaaday marna waxaa laleeyahay laba nin ayaa jirto oo wax weerareen marna hal nin lama oga midna lama xaqiijin marka magaaladu waa xiran tahay lockdown lagu sameeyay iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogso waa gartay bal sahra waxaad iga warantaa marka tiro dhimasho iyo dhaawac waxa aad maqlaysa ama warbaahinta xataa laysla dhex marayo
ilaa hadda lama xaqiijin laakiin waxaa laga waxaa la sheegayaa lix ilaa toban qofoodaa la sheegay laakiin hadalku xaqiijiyay male waa hadallo kala duwan oo dadku ay wada shee kala sheegayaan marka laba masaajid oo ku yaala claris george ayaa weerarka uka dhacay ha labadaasi ka dhacay mid mid weyn waayo waa midka centraalka ah oo magaalada weligiisba ku yaalay midna wuxuu ahaa mid yar oo ku yaala xaafado xaafadaha kamid ah waa gartay marka labadooda isku mar miyaa weerarada ay dhaceen
ma ma hubi ma xaqiijin kari taas laakiin waxay u eg tahay inay wixii isku mar dhaceen waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan cid loo xiray ama dawladda waxay leedahay waxaad kala socotaan tviyada
ilaa hadda lama hayo dadkii waxaa sameeyey qofkii ama dadkii sameeyey waxaas gacanta laguma hayo so marka weli magaaladaasi ku jiraan waa waa sababta loo xiray in magaalo dhan mataqaana maadaama aan lasoo qabanin dadkii waxa sameeyey magaalo dhan way xiran tahay marka ragga weerarka geystay tiradooda ma la yaqaanaa laba masaajid maadaama ay wax ka kala dhaceen walla abaa warkaas dhan hadda lama hubo inay hal hal u kala aadeen inay labo mataqaana hal mar inta mid weeraren ay kii kala aadeen waxba ma jirto bcos hadda waxa waaye wax yar ka horey dhacday ilaa maxaa umalaynaa saddex saacadood ka yar marka waxaan ay dhaceen marka annaga dhan waxa waa confusion aan ahayo annaga dhan waxa waa isku ma naqaan wax socdo marka weli xaalad waxa waaye maxaa la yihahdaa ongoin waxaa marka ma garanayo wax socdo ha waayahay bal marka sahroy waxaad iga warantaa arrinta muslim naceebka miyaa jirtay oo tani sal u ah mase wax kalaa laga cabsi qabaa inay arrintan kicisay horta lama ogo ilaa hadda oma dhihi karno waa muslim naceeb laakiin yani dadku waxay iska qaadana hadii maadaama ay masaajid tahay in oo ay sidaas tahay maadaama xaalada siyaasadda adduunyada ay iska kacsan tahay dadka yani automatically waxaa loo malaynayaa inay tahay xag diin ahaaneed laakiin ilaa hadda lama xaqiijin waa laga yaabaa inay tahay waa laga yaabaa inaysan ahayn waa yahay marka wadamo badan oo yurub ku yaala iyo meelo maraykanka kamid a ayaa masaajida la weeraray inta aan ogahay maraykanka gudihiisa dhowr gobol oo kamid ah bal marka waxaad iiga warantaa ma ka jirtay arrinta la xiriirta muslim naceebka iyo wixii lamida deegaanka aad joogtid magaaladaad joogtid iyo guud ahaanba dalka new zealand wallahi dadka horta qofo waxbuu la kulmaa ma ogta horta ani shaksiyan iyo dadkan aqaano ma arkin wax arrimahaas wado laakiin wadankeena new zealand waxa adduunyadu kamid yahay marka waxa waay runtii waa iska jiraan waxyaabahaas oo yani siyaasad ahaanta mataqaana islamophobia ay ka jirto waa iska jiraan marka qaar in yani la sheegay anigu aanan arkin laakiin madax doofaar lasoo dhigay ama waxyaabo kaleeto iska jira mataqaana laakiin waxaa run ah in dawladda new zealand iyo booliiska new zealand iyo dadka shacabka new zealand aada iyo aada u taageersan yihiin dadka muslimiinta ah muslimiintana ay yihiin dad ka tirsan wadankan oo ah wadaniinimo loo loo ixtiraafsan yahay oo marka ma lama dhihi karo muslimiinta waa la necab yahay laakiin qof muslimin qof muslimiinta necab kolley waa iska jiraa aada baad umahadsan tahay sahroy adigaa mudan
waa hagaag sahre axmed ayay taasi ahayd goordhow khadka telefoonka ee wadanka new zealand magaalada christchurch la yiraahdo oo weeraro masaajid ay ka dhaceen ayaana iigu warramaysay